barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga magaalada tan washington d c waa maalin khamiisa siddeed iyo labaatanka bisha februari sannadka laba kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim
qodobada aanu idinku haynana waxaa ka mida ururada dhallinyarada dalka oo ka cabanaya fursad la'aan shaqo iyo ballamo ay uga baxday dowladda federaalk wixii la filanayay awoodsiinta dhallinyarada maanta in wasaaraddoodii wada noqoto dhallinyarada in la soo celiyo xarumihii dhallinyarada in la helo santaradii in la helo istaadiumyada ka jira iyo garoomadii ku kulmi lahaayeen in la helo maanta shaqa abuurka dhallinyarada loo xiiliyo garab loo siiyo intuu ma jirto maanta waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan ciyaareed dhallinyarada lagaga weecinayo falalka amni darro oo ka furmay magaalada boosaaso heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in wadahadalka uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu dhammaaday khamiistan maanta ah iyadoon wax heshiisa la gaarin maadaama ay ku kala qaybsameen qaadista cunaqabateynta maraykanka ee saaran kuuriyada waqooyi kulamadii khamiistan ayaa la soo gaabiyey iyadoo trump iyo kim ay ka maqnaadeen qado qorshaysnayd iyo sidoo kale munaasabad saxiix xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadallada u dhexeeya labada wadan la sii ambaqaado dhowaan
waxaa cirka isku sii shareeray xiisadda ka dhex halowsan dowladaha hindiya iyo bakistan maanta oo khamiisana xuduudka dalalkaasi ay wadaagaan ayaa waxaa labada ciidan ay isku dhaafsadeen rasaas xilli kooban iyadoo dowladda bakistan ay maalintii shalayto xirtay hawadeeda taasoo ka hor istaagaysa sharikado fara badan oo dhinaca duulimaadka rayidka ah in ay howshooda sii wataan labada ciidan ee bakistan iyo hindiya ayaa waqti kooban rasaas isku weydaarsaday xuduudda lagu muransan yahay ee kashmiir maanta mana soo bixin warar sheegaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi amaba dagaalkaasi dowladda bakistan ayaa maalintii shalayto ahayd waxa ay xirtay hawadeeda kadib markii ay sheegtay in ay soo riday labadii uradood oo kuwa dagaalka ah oo hindiya ay leedahay kuwaasoo ku soo xadgudbay hawadeeda dhinaca ay ka maamusho gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir waxaanay soo qabsatay duuliye ka mida duuliyayaashii diyaaradahaasi kaxaynayay new delhi ayaa iyaduna waxa ay sheeganaysaa inay soo riday diyaarad dagaal oo bakistan ay leedahay inkastoo islaamabad ay warkaasi beenisay go-aanka ah ay islaamabad ku xirtay hawadeeda ayaa waxa uu ku qasbay sharikadda duulimaadka ee tailan in ay meesha ka saarto dhammaan duulimaadyadii aadayey kana ambaqaadayay bangkok kuwaasoo ku sii jeeday inta badan magaalooyinka waaweyn ee yurub iyadoo markaasi ku dhowaad shan kun oo ruux oo diyuuradahaasi adeegsan lahaa ay haatan go'doon ku jiraan iyagoo raadinaya duulimaadyo kale sidoo kale sharikado kale oo ay ka mid tahay sharikadda singabore iyo weliba british airways iyaguna waxa ay ku qasbanaadeen baa la leeyahay in ay dib u jiheeyaan duulimaadyadooda si ay u raadiyaan markaasi hawo ay ku beddeshaan midda bakistan ee xiran
madaxda ururada dhallinyarada dalka ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya aysan fursada ka siinin ka qaybgalka siyaasadda iyo fursadaha dalka jira iyagoo sheegay in ballamo badan oo dowladda ay ka qaaday aan la fulinin maxamed warsame sandool oo ka mid ah hogaamiyaashaasi ayaa waxyaabaha ay ka tirsanayaan uga waramay wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
aada u mahadsan tahay cabdiqaadir xaqiiqdii waxaan dhihi karaa waxyaaba badan waa la socotaa waxyaabaha hadda taagan waxay tahay bishan hadda aan ku jirno muddo afar bilood kabacdi waxaa bilaaban doona brogaraamo badan ku saabsan arrimaha dhalinyarada laba sanoo soo dhaaftay meelba lama saarin arrimihii dhalinyarada boolisi ama sharciyada meel lama saarin isku keenistooda gobolladoodii war lagama hayo laakiin caqabadaha ugu xoogan hortaagan waxay tahay siyaasiyiinta xilalka hayse hadda waxayna keliya rabaan carabka inay ku dhuftaan marka uu soo dhow yahay xilliga kuraasta golaha xildhibaanada iyo ha noqoto xukuumadda iyo u kaabeengaraynta sababta waxaan dhihi karaa waxay tahay arrimaha social mediaha iyo markaad joogtid iyo meelaha laysugu yimaado boqolkiiba siddeetan waxaa dhihi karta waa dhalinyaro waxbaratay hadli karta dooday karta una baahan inay xilal iyo jogooyin kala duwan ay qabtaan laakiin marka ay siraadaan tallaabo qaad ma jirto tusaale bishii labaiy tobankii agosto waxaa ka mid ahaa koox dhallinyaro ah oo la kulantay madaxweynaha waxay ahayd world youth league ahayd koodaxaas dhallinyarada cabdiqaadir su-aalaha la weydiinaya inkastoo madaxweynuhu ammaan iskaga badnaayeen su-aashaan weydiiyey waxay ahayd xaggee ku dambeeyeen toddobiyo labaatankii agaasimayaal ee dowladdu soo xayeysiisay dadkii ablaagareeyey boqolkiiba toddobaatan dhallinyaro ahaayeen saddex kun iyo abaf ayaa lagu qiyaasay waxay islahaayeen waxaa timid dowlad kala dambeyn leh aqoontaadii banaanka ugu soo baxaysid kartidaada ayameelay ku dambeysay ayadoon laga warhaynin ayaa sanad iyo bar waxaa soo baxday warqad tikreeto ah oo xafiiska madaxweynaha oo lou leeyahay agaasimaha guud wasaaradda macalintii batroolka ayaa loo magacaabay maalinta warqadaa la arkay wixii ka dambeeyey nin walba canuurtiisa dib u laqay waxaa tiri siyaasiyiintaa raba inay olala nagu samaystaan maxaa diidan in adinku aad tashataan
waxaa diidan waxay tahay sheega weli taagan waxay tahay qofka layskuma huba hebel ama wuxuu gacan la leeyahay qolooyinka nabadiisa oo kale ma jirto dastuur kuu qeexaya inaa awooddaada sharciyadaada inaad hadli karto laguu doodi karo kuwa hadda xiranna yacni sharciyadda iyo golaha loo hortegi karo ma jiro ma jiro golihii dhexee dhalinyarada qaranka la yaqaanay oo cabashooyinka meel walba loo gudbin lahaa ee nationalka ahaa ma jiro wasaarad si saxa u diiwaangelisay waxaa ka socda wadanka arrimaha dhallinyarada ha noqoto inta urura ka jirta ha noqoto inta yani activitiga ha noqoto inta laamaha kala duwan ee la shaqaysa xukuumadda iyo kuwa madaxa bannaanba taasi ayaa waxaa lagu tiigsan karaa waxay tahay haddaad maanta saas tiraahdo bannaanbax samee labaatan qofood ama konton qofood samee dhaho hal ninoo siyaasiyo wax qarax kugu dhex sameeya ma weynaysid berika maalin waxaad xabsi mudsanaysan kartaa inaan weligaa ku jirto
wasaarad baadi matasha dhallinyarada ciyaaraha qaabilsan iyada ma u heshaan oo ka qaybgalkiina siyaasadeed miidingeysaan miiska lagu wada hadlayo
waxaa hadda xilka haystaa qof expert in badanna wasiirada soo ahaa khadiijo maxamed yeeriye waana qof maamo ah waxaan aaminsanahay waxaan hadda socda inay ka tanwan yihiin sababtoo ah waxaa maanta dhaafaya kula socda ujeeda wasaaradeedii agaasimaheeda guud weliba waa ku meel gaar agaasimihii ahaa xildhibaan buu yahay agaasimayaasha ku xoogaa ninka ugu da-da yar maanta sigistii abafuu jiraa marka ma waxaan dhihi karnaa marka cabdiqaadir intaad tagta soo arag ma wasaaradda odayaasha mase wasaaradda dhalinyarda in xaqiiqa laga hadla habboon maanta wixii uurka ku jira haddaan dhanno waxba waa la aamusaynaa oo damacaan leyna haddaan dhanno yaa u hadlaya dhalinyarada kale ee joogta soomaaliya ama gobollada joogta heer federaal ayaa jiro heerkii federaal maanta wasaaradii haddaa booqato iskuul arday wax ku bartaan ayaad u malaysaa ragga boodboodeyna ay yihiin wax ka badan konton jir iyo lixdan jir oo agaasima waaxiidya oo ah u dhigma macalimiinta iskuulka oo kale
wasaaradaasaad leedihiin dhallinyarada ayadaa matalaysa xukuumadda waa aragtaan madaxweynaha la kulantaan fursadaad heshaan ma weydiisan inaad heshaan fursadiinan ka qaybgal
horta fursad ugu yaraan wasaaraddiina wasaaraddu wayna ka qaybgelisay waxaan hor tagnay xasan cali kheere kow maaha laba maaha saddex maahan laakiin hadalka khudbadaha markii lagu jeedinaya aad u macaan yihiin laakiin negasti sidee warkii la sheegay loogu hirgelin karaa ayay taagan tahay ta saddexaad waxay tahay madaxweynaha sidaa doontoo la kulan laakiin laantii fulintay waxaa hor fadhiya xasan cali kheere iyo golihiisa wasiirada wasaaradda waxaa hor fadhiyo qadiijo maxamed deeriya iyo agaasimaheeda guud laamihii ka hooseeya kaba daran xaggee marka jaranjarada dhalinyarada maanta la dhihi karo wax kusoo muujiyaan maxay tahay in ka badan boqolaal boqolkiiba labaatan xabsi waxa ku jira waa dhalinyaro weli iyaa yidhi maxaa lagu haystaa weli dhalinyaro qaran oo u dooda ma laga hadlay kuwa maanta gudaha ku jira ama nabadda kasoo horjeeda ama yacnii damacsanbo inay damac galaan iyo wax u sheeganayaan yaase la hadli kara cabdiqaadir meesha waxaa taagan qawda maqashiya waxbaana ha u qabanin dhallinyaradan afar sanno kasto kasto qawdaa la maqashiya shalay dowladdii hore ee damar jadiid ayaa qawdana maqashiisay b d b la asaasay dhalinyarada kicisay waxbaa la sameeyey contribution lagu sameeyey markii dambe abaabada kasoo xiratay haddana dowladdan waxaa kiciyay dhalinyaro ahaayeen waxaa maqlaysaa qoladii waxaala wixii dhalinyaro nabad iyo nolol ahaana oo qayraysnaa maanta maxay isku bedelayaan inay kusoo horjeedaan maxay tahay isweydii yani dhibaatada ma waxaa ballan keenaysa- bay idinkaa baxaan mase waxaad filayseen baa ka weysay wixii la filanayay awoodsiinta dhallinyarada maanta in wasaaradoodii wada noqoto waa dhallinyaro in la soo celiyo xarumihii dhallinyarada in la helo santaradii in la helo ist- istaadiyoomyasha ka jira iyo goroomadii ku kulmi lahaayeen in la helo maanta shaqa abuurka dhallinyarada loo heeliyo garab loo siiyo intuu ma jirto maanta marka taas waxaa kuu muuqataa sheekadu loo wada ordaayay loo xamaaleysanaa nabadii nololnimadii inay hadda sii yaraanayso oo lasfahmayo wax dhabta jirta in lais ogaan karo
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada oo isagoo jooga magaalada muqdisho oo laguna magacaabo maxamed warsame sandhool cabdulqaadir maxamed cabdulle ugu waramayey muqdisho hagaagcashaha dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heestii taalo
inaad aada uga hesheen codka fanaanka cabdalla yuusuf xanuuniye welina waxaad la socotaana barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a markana boosaaso magaalada boosaaso waxaa ka socda tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyaro kala matalaya lix iyo tobanka xaafadood ee magaaladaasi tartankan ayaa ujeedkiisu yahay in lagu madadaaliyo dhallinyarada loogana wacyigeliyo falalka amni darro kadib cabashooyin badan oo ay dadweynaha magaalada ka muujiyeen qaar ka mida dhallinyarada asad muuse jaamac oo ah guddoomiyaha tartankan ayaa u waramay waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf niy horta koobka waxaa nugu dhaliyey waxaanu ugu talagalnay saddexgalka dhallinyarada waana lix iyo tobanka xaafadood ay ka kooban tahay magaalada boosaaso xaafad walba koox baan ka wadanaa markaanu aragnay lidka iyo culayska iyo foodada ay dhallinyaradu magaalada ku hayaan waxaan ku talagalna koobka inaan ku wacyigelino oo kaga mashquulino amnigoo faraha kasii baxay marka aragnay bal waxaad iga wartaa marka loo fiiriyo goorma ay dhallinyaradan ciyaaraan xilibay dhallinyarada ciyaaraan dhallinyaraata waxay ciyaaraan waqtiga la dhaho hameenka beedhelaan hameenkii baa la dheelaa adigu laba saa iyo bar saddex saa iyo bar markii ka soo qaada xaafad rafi raaxoo kala dheelayso oo ha koox xaafad hilaaco kale xaafad la dhaho hilaaco boos ka tirsan marka u dhacayso labadaa kooxood dhallinyaradii lix iyo toban qofaa garoonka galaysa oo matalaysa xaafaddii inta ka badan oo xaafadda ka tirsan dhan baa garoonka imaanaysa oo daawanaysa si ay ugu mashquulahayaan waxyaalo kale oo amniga ka baxsan mfurash mashquulsaas xaafadaha kale ugu mashquulahayaan waxay usoo mashquul tegayaan saaxiibadoo dheelaya kaalay daawada si u dhiirigeliyaan aminka taageero badan garoonka looga helo mar haddii intaasoo dhallinyaraha meeshan isugu yimaadaan waa sidee marka goobta dhallinyarada ay ku ciyaaraan maysan dhacayn in labada dhinac ay isku dhacaan runta horta waa su-aal fiican oo isweydiinteeda mudan ni horta garoonku waa garoon rooga oo hameenkii la dheelo waa garoon xiran waxaa gelaysaa toddoba qof iyo toddoba qof afar iyo toban qof inta kale banaanka ka daawanayaan shuruucihan koobkan u furnaa waxay ahaayeen koox walba oo foodo bilowda inay koobka banaanka aadayso dhallinyaradatan waa dhallinyaro u bisil dee horumarka sportska marka nin walba wuxuu isgalaasanayaa falalkii foodaha oo koobkan buu iska ilaalinaya si uu koobkiis ugu sii jiro booskiis ilaasanaya marka wax foodaha minkii ma dhacdo waxa diraan ku dhihi karo foodaa dhacda oo ataaga weli maarag yaa idinka gacansiinaya marka tartankan dhallinyarada abaalmarintooda runtii welida horta cid garab nagaysa maarag laakiin wadahadallaa noo socda sida dowladda hoose oo kale xaafadaha guddiyada xaafada meelo badan baa tagtagna lakin wadahadallaa noo socda weli ma aragde qofna yiri lifan koobka inaga garabsiinaya annagaan is wadna guud ahaantiyadu koobka baa wadda koobka ma u malaynaysaa marka in hadda ay dhallinyaradu maadaama tartan tartankana a bilowdeen in guud ahaan cabashadii xaafadaha iyo dhallinyarada ee furashada moobilada inay ka mashquuleen xilligan runtii waa ila tahay in badan baan arkay in badan baan arkay inkastoo dar amniga laga shaqaynayo laakiin daaminkii waxa la qiimay karaa laba xaafadood baa dheelaysa ugu badnaan dad dhallinyaro boqol qof gaaraysa baa labada gediga kala imaanaya baa garoonkaaga ku sugnaanaysa haye intaas oo aan haysan waxay ku mashquulaan ka waran maxaa laga filayaa markaysa cayaari jirin oo sinto koobka baaqdo oo kale inta suuqda kala gelaya waa amniga laga inuu khalkhal geliyaan laakiin dhalinyaro boqol gaarsankiin hoos daawis tagta oo koobka kaliya ku mashquusha marka runtii waa ila tahay in badan in badan waa ka mashquulsan yihin wixii foodoyinkii cayrcayrsigiis dhexdooda isla jireen mool furashadii balwadii waxaasu dhan bay kaga mashquulsan yihin lix iyo tobanka xaafadood baa laga soo kala xulay mid xaafad oo waxaa laga dhigay lix iyo toban naadi sidee isku arkayaan sideese loo ciyaaraya tartankan horta boos lix iyo toban xaafadood bay ka kooban tahay dee anaguna waxaan raacsannahay waa xeerka fifa waxaanu kala dhignay gruuba koox walba gruub waa sideedna sideed waa lix gruub koox walbana gruub bay ku jiraa tartanka isboortiga ee gudaha magaalada boosaaso sanadihii u dambeeyey dhalinyaradu aad bay uga liiteen ma u malaynaysaa xilligan in isboortigii iyo wacyigelintii dhalinyarada in xilligan uu kor usoo kacayo ha ay ilaa tahay boqol kiiba boqol kor baa loo soo qaaday because boosaas maanta waxaa ku yaal gudaheeda toddoba iyo toban salax toddoba iyo tobankaa salax mid walba xaafad baa ku yaalaa habeenkii lagu cayaaraa mid walbana heer walba koob baa ka socda hadeer hal door garoonka xeryaha fifa garoomadaas hadeer waxaa ka socda koobka seer aada kuwa galab lagu dheelo waa jiraan xeebta goob baa ka socda garoomada banaanka ahaa runtii waxaa moodaa gobolka sbortskiisu inuu kor usoo kacayo boqol kiiba boqol inkastoo de wasaaradda cusub aan hadeer halakan baaq uga dira aan leeyahay gobolka bari oo ah magaalo madaxdii ganacsiga puntland il gaar ah sbortskeeda iyo dhalinyaradeeda runtii waxba kama hayno laakiin il gaar ha loo lahaada leenahay way ugu dambeyn maxaa baaqa u jeedinaysaa marka guud ahaan dhalinyarada xilligan ku dhegeysanaya dhammaan dhalinyarada sbortska gobolka bari waxaan leeyahay maantay puntland kubaddeeda horumar baa ka muuqda oo waagi hore waa la iska dheeli jiray ninku iska dheel ka tag laakiin hadeer waxaa jira heer koowaad heer labaad heer saddexaad dhalinyarada waa la kala xulanahay si hadeer xulka puntland baa nin walba boos ka raadsanaya dhalinyaro waxaan dhihi lahaa baaqal waxaa inaga diraya usoo jeensada kubadda cagta oo markaa dhinaca waxbarasha markii laga soo tago waqtigana labaad iyada inaa siisaan baa jeclaa lahaa waxyaalo badan bay naga hortaagan tahay hadeer taariibtoo kale amnigoo kale qofka haduusa maanta waxba qabanayn oo subaxda waxbarashada ka yimaado galinka dambe waxyaalo badan baa istusi karaa qabso haddaa waxbarashada dhamayso foodoyinku kac laakiin haddaaad badanaa jimicsiba jirkuba hadaa halkaa geliso waxdhihi lahaa waxyaalo badan bay ku badan nooga hortaagan tahay dhalinyaray soo laabteen dhihi lahaa oo xoogeenaan saarno kaasi waxa uu ahaa asad muuse jaamac oo ah guddoomiyaha tartankan waxa uu u warramayay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf ee magaalada boosaaso
haatanna waa dhinay ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ha yeeshee haddii aynu ku horrayno kulan xiise badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta barcelona iyo real madrid dhugta labaad ee kooba delarey samafaynalihiisa ayaa waxaa labada kooxood uu ku dhex maray gegada san diego barnabey stadium ee naadiga real madrid ay ku ciyaarto ciyaartan ayaa lugtii hore waxaa labada kooxood ay kusoo kala dhammaysteen gool iyo gool bareja waxaana labada kooxood midba midka kale ay doonaysay inay faynalaha usii gudubto islamar ahaantaasina ay ka adkaato kooxda kale real madrid ayaa ciyaar cajiib badan soo bandhigtay qaybtii hore ee ciyaarta inkastoo labada kooxood aysan wax goola iska dhalinin markii dib laisku soo laabtay ciyaarta ayaa ciyaaryahan luis suares waxa uu u dheliyey gool koowaad ee kulankaasi laga dheliyey daqiiqadii kontonaad waxaana caawiye ka ah osman dambele gool labaad oo caawiye ka soo noqday osman dambele ayaa waxaa iska dheliyey ciyaaryahanka difaaca naadiga real madrid uga ciyaara ravial vran daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad kaas oo markaasi sidoo kale ciyaarta ka dhigay laba gool iyo waxba waxaase markii daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad ay marayso naadiga kubadda cagta ee barcelona ay heleen rigoore waxaana saddex gool waxba ka dhigay ciyaaryahan luis suares sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta barcelona ayaa usii gudubtay faynalaha iyadoo la ciyaari doonta midkood kooxaha valencia real bats midkii soo baxa kuwaas oo lugtooda labaad markaa iyaguna maanta ciyaari doona lugtii hore ayaa labada kooxood valencia real betis waxaay kusoo kala dhammaatay laba gool iyo laba gool ligada kubadda cagta ee naadiga valencia ayaa lagu ciyaari doona kulankan caawa labada kooxood dhexmari doona dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu dib ugu laabanno naadiga crystal palace ayaa martigelisay naadiga manchester united waxaana manchester united ay wadataa guulaheedii ay gaaraysay waayadan ee horyaalka dalka ingiriiska xeryaan romale lukaku ayaa u dhaliyey laba gool oo ka mid ahaa saddex gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta manchester united kaga adkaatay naadiga crystal palace goolka saddexaad naadiga kubadda cagta manchester united waxaa u dhaliyay ciyaaryahan ashley young liverpool ayaa shan gool iyo waxba ku durdurisay naadiga watford waxaana shanta gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada sadio mani iyo virgil vandikh oo min laba gool ka dhaliyey naadiga kubadda cagta ee watford halka goolka shanaadna uu u dhaliyey naadiga kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka origi guushaasi naadiga kubadda cagta liverpool ay gaartay waxa ay fursad u siisay inay horyaalka sii hogaamiso halka manchester cityna ay gooli waxba kaga adkaatee naadiga westham sergio aguero ayaa u dhaliyey goolka naadiga manchester city ay ku badishay southampton laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatee naadiga fulham chelsea laba gool iyo waxba ayay kaga adkaatee tottenham hotspur waxaana naadiga kubadda cagta ee chelsea ay keedka geliyeen goolwadahoodii dhowaantan diiday in la bedelo kulankii ugu dambeeyey naadiga kubadda cagta ee chelsea la ceerto naadiga manchester city ciiryaanka goolka u qabta naadigaasi waddanka sbain u dhashay ee arizabalaga waxaana lagu soo bilaabay guladaha reer argentiin wilfredo cabellero labada gool ee naadiga kubadda cagta ee chelsea ku badisay waxaa u kala dheliyey ciiryahanada pedro rodriguez oo ku bilaabay goolka halka goolka kalena uu iska dheliyey ciiryahan tripier oo ahaa gool ay iska dhelisay naadiga tottenham hotspur ee arsenal waxa ay ka badisay naadiga kubadda cagta ee barnmouth waxaana ay shan gool iyo gool kaga adkaatay naadigaasi ciiryahanada mosd ozil henrik mkhtarian lorenti koshienle pierre aumayag iyo alexander lagazet ayaa u kala dheliyey shanta goolo ee naadiga kubadda cagta ee arsenal kaga adkaatay naadiga f c barnmouth waxaana guushaasi ay naadiga arsenal u saamaxday inay horyaalka kaalinta afaraad ay xijisato iyadoo hadda hal dhibc ka saraysa naadiga kubadda cagta manchester united oo shan iyo konton dhibc iskale arsenal konton lix ay iska leedahay horyaalka liverpool ayaa hogaaminaysa lixdan sagaal dhibcood ayay ku hogaaminaysaa man cityna waxay leedahay lixdan iyo sideed dhibcood tottenhamna lixdan dhibc ayay iska leedahay xubinta ciyaarahan halkaasi aynu joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nala socodsiinayey markana aanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha
kaasi nasre baa sharax ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada kusoo noqonayno anigii jacfar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo